xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban waa uu kusoo labakacleeya soomaaliya dad badanna waa ay u dhinteen dhowaanahan wasaaradda caafimaadka ee dalka waxa ay sheegtay in kiisaska la xaqiijiyey ilaa iyo haatan ay tiradooda kor u dhaaftay soomaaliya oo dhan toddoba kun oo kiis dadka iminka u dhimanaya waxaa ku jira waayeel iyo weliba dad aada u da-yar maxamed caafi waa wiil dhallinyaro ah waxaana xanuunka covid sagaal iyo toban uu ka galaaftay xaaskiisii fatxi aadan oo iyadoo xaamilo ahayd ku geeriyootay cisbitalka martiini caafi waxa uu sheegay in markii hore uusan wax badan ka ogeyn halista xanuunkan uu leeyahay runtii xanuunkan marka hore waxaan uun u fahamsanaa in uu yahay caabuq ana og in caalamka farabaan ku hayo haddana xanuunka iyo xaqiiqda uu leeyahay runtii sida haddaan u dareen uma aaminsanayn dad badan oo qaraabada iyo ehelka iyo asxaabta u xiranna ma aysan ruuxoodu aaminsanayn sidan inay u dhici karto ama ay suuragal noqon karto gaar ahaan weliba dadka dhallinyarada ah inkastaoo dad badan ay aada u taxadarayaan haddana wacyiga shacbiga muqdisho ee ah inay ka feejignaadaan aafada covid sagaal iyo toban ma aha mid cid walba ay qaadatay oo dad badan ayaa weli aaminsan inuusan xanuunkan jirin halka kuwo kalena ay aada u fududaysanayaan korona waxaan ka aaminsanaha horta ma jiro haddii uu jirona waa qadar rabbi wax la diidi karana maaha qadar rabbi ilaahay ayaa wax walba kugu sababaayo haddii uu jirana annaga waddankeenna wax aan ka dhihi karno maba jirtaba kun dawladda kun shacabka wax aan ka dhihi karno koronafirus maba jiraan waayo dadka adduunweynaha jiro caafimaadkooda meeluu saaran yahay isbitaaladkooda meeluu saaran yahay okay dawladdeenna annaga koronafirusay sheegtaa wax kaloo noola jira ma jiraan waayo waxay way sheegtaa isbitaalaadka markaa gelaysa waxaagaa laga rabaa ugu yaraan xataa dadka fismaadka la xihaayo dadka ma gadan karaan maxamed caafi oo ay xaaskiisa covid nneteen dartii muqdisho ugu dhimatay waxa uu bulshada u soo jeedinayaa inay ka qayb qaataan dabargoynta cudurkan maadaama uusan midab gaara iyo qabiil gooni ah uusan garanayn qofka soomaaliga wuxuu ku fahmi karaa in wax loogu sheega waay covid nteen wuxuu la mid yahay civil warka nneteennetyonkii waa cudur nala jooga oo aanan aqoonin qabiilkiisa meeshuu ka imaanayan aanan ogeyn kuna soo duulay dadkeena inuu laayo dhimashada ilaahay baa mar walba isjaangooya oo ilaahay baa iska leh laakiin sida nabadda loo raadiyo waa in loo raadiyo in cudurkan lala diriro dabargoyntiisana qof walba wuxuu awoodi karo uu ka qaato tirada guud ee xanuunka covid sagaal iyo toban ugu dhimatay soomaaliya waxay gaaraysaa laba boqol toban iyo shan ruux sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka dhinaca kale dhammaadka bishan ama bilowga bisha dambe waxaa la filayaa in soomaaliya uu soo gaaro tallaalka covid sagaal iyo toban ee astaraseneca oo ay hay-adda w h o ay keenayso waxaana ugu horeyn la siin doonaa shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ugu jira la dagaalanka xanuunkan covid sagaal iyo toban cabdicasiis barrow v o a muqdisho